Deegaanka Baxda Gabo ee gobolka Mudug oo ka mid ah deegaanada soo koraya sanadihii la soo dhaafay oo ay ku nool yihiin dad yawo fara badan ayaa waxaa ka soo baxaya warar sheegaya in deegaanka ka jiraan baahiyo waaweyn oo ku aadan kaabayaasha bulshada loogu adeego. Maamulka deegaanka Baxda Gabo ee gobolka Mudug ayaa cabasho xooggan ka muujiyay baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaankaas sida adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka. Guddoomiyaha deegaanka Baxda Gabo ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanka.
dowladdu baad maanta waa joogtaa adduunkana waa arki doontaan waxa sheego kale wax beeran maahan caafimaad baa jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisan saldhigu dhisan booliis guryihi waa dhammaystirin nimadadna waxaan nidhi dowladda galmudug waxaan nidhi meeshaan maa dhisannay oo ma waxaan ku deeqnay booliis baan ku deeqnay dhammaystirta laba sana qaybiyata laba sana qaybiyata biliisna ma hayno biliis sidii sana la keeni lahaa oo lasha maanta la keeni lahaa waxaa maanta dhac ma dhaceen meeshaan waxay badaa biliis u baahan tahay caafimaad u baahan tahay xarun waxay u baahan tahay mataqaana deegaan bay u baahan tahay wax waxbarasho u baahan tahay wax waxaas maa dhama hayno wasiirka amniga waa noo yimin waxbarasho waa noo waa noo timid beeruhu waa noo yimaadeen wax aan noo imaan lama arko mid walba waxay- waxay yimaadeen namadii u yimaadeen maahane horumar waa imaan namadii waxay u yimaadeen in wax qabtaa mooye namaduna waxay ku jirtaa meesha in saldhig bilis la keeno bay namadda baa ka mid ah laakiin maalin walba in la taagan oo nin remiyi la cayriyo wax nadaama maahan maamulka galmudug madaxweynaha gobontora gobolka xildhibaanada wasiirada waxaan ka codsanaynaa deegaankan dad ballaaran baa degan in eh, loo dhugma lahaado ayaan soo jee- soo jeedinayaa Een, waayo iyadu meelaha dhow bay aadaa meelaha dhow magaalada dhow degmada dhow bay aadaa safarka dheer iyo waxaa diidaya mataqaana iyo meelaha socodka dheer